فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo hadahan oo kale aad habeen walba ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan hadda waa la qadaro caawa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka dowladda federaalk oo maantay isaga cararay deegaan hor leh oo ka tirsan shabeellaha dhexe waddooyinka ay xidhiiriyaan deegaanadaas iyo muhiimadda ay lahaayeen warar ku saabsan ayaan caawa dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa maamulka somalilan oo ka tacsiiyey geerida baadarigii bob faransis sheegayna inay sii wadi doonaan dhaxalkii uu ka tegey war ka soo baxay maamulkaasi oo lagu sheegay inay ka murugaysan yihiin geerida ninkaasi ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa go'doominta muqdisho istaraatiijiyadda cusub ee xarakada al-shabaab waa ciwaanka maqaal uu qoray falanqeeya dhanka arrimaha ammaanka ah oo ku biiraya warbixinnada tilmaamaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho ay si lama filaan ah u gasho gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhuuxa ayaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada sidoo kale waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa beelaha macalin weyne laysaan eelaay iyo yantaar ee dega gobolka jubbada dhexe oo xoolo nool oo isugu jira geel iyo ari ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah xildhibaanada ku sugan dalka dibaddiisa oo xaaladda dowladda federaalka ku sifeeyey inay marayso halkii ugu liidatay hoos u dhac weynna uu ku yimid awooddeeda barnaamijka ayaad ku maqli doontaan nabadoon guuleed fartaag oo sheegay inaysan beesha hawiye matelin siyaasiyiin iyo xubno taabacsan dowladda federaalka oo ku shiray dhowaan hotel aad loo ilaaliyo oo ku yaala magaalada muqdisho waraysi aynu la yeelanay ayaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan barnaamijka dhuuxa waraysyada sidoo kale caawa waxaad ku maqli doontaan laba jufo oo ka wada tirsan beesha garre oo diya ku kala qaatay munaasabad ka dhacday wilaayada baay garsoore dhiigga la kala galay xukumaya boqol neef oo geela oo lala wareegayo iyo ugaasyada labada jufo ayaad caawa maqli doontaan qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad caawa barnaamijka kaga bogi doontaan ee u diyaargarooba رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeennimo talaada ah taariikhda hijriyadan ay ku beegaan tahay afar iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada oo dhanka kalena ah kow iyo labaatanka bisha afaraad ee labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno gobolka shabeellaha dhexe ciidanka dowladda federaalka ayaa maantay waxay isaga carareen deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wararka maantay aynu ka helayno gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in ciidanka dowladda federaalka ay maantay isaga carareen amaba ay baneeyeen deegaan hor leh oo ka tirsan shabeellaha dhexe inta badan deegaanada maantay ay ka baxeen ciidanka dowladda federaalka waxa ay dhacaan dhinaca xeebta ah deegaanada maantay ciidanka dowladda federaalka ay baneeyeen waxaa ka mid ah caddaan lixey nuur dugle iyo sidoo kale deegaanka tawfiiq oo sidoo kale caan ku ah shanfarood deegaankan tawfiiq lagu magacaabo ama shanfarood wuxuu u dhow yahay wargaadhi ila lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u xaqiijiyey in deegaanada kale ah caddaan lixi nuur dugle iyo sidoo kale tawfiiq ay maantay ka wada guureen ciidanka dowladda federaalka haddana ay yihiin deegaano xor ah in ay ka baxaan saddexdaasi tuulo waxay sidoo kale ka dhigan tahay in ay gebi ahaanba gacantooda ka baxday tuulooyinka kale ah maxaan siciid xasan geedi qaahira iyo sidoo kale geedi xayr maadaama tuulooyinkan ay yihiin tuulooyin u dhexeeya deegaanadii aan hore u soo sheegnay kuwaasi oo ay isaga carareen tani ayaana ka dhigan in toddoba tuulo ay maantay ka baxday gacanta dowladda federaalka firxadka ciidankan ayaa imaanaya ka gadaal markii ciidanka mujaahidiinta ay xoog kula wareegeen magaalada aadan yabaale gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ahayd taliskii ugu weynaa ee ciidanka dowladda federaalka ee gobollada dhexe فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد ودين عظيم
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxawareysiyada ayaad dhegeysanaysaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed cabdulaahi markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ciidamo ka tirsan kuwa maamulka yuhuudda ee ku sugan jiida khaza ayaa ku dhintay kamiin ay la egteen dagaalyahanada muqaawamada kamiin qorshaysan oo gelinkii hore ee maanta ay dagaalyahanno ka tirsan kooxaha muqaawamada ah ee reer falastiin la beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa ka dhacay mandiqada beytxanuun ee dhacda waqooyiga jiida khaza ilo warbaahineed oo taabacsan maamulka yuhuudda ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in kamiinka lala beegsaday askarta yuhuudda ay waxyeelo dhimasho dhaawac isugu jira ay ka soo gaartay xoogagii yuhuudda ahaa ee lala egtay ee ku socdaalayay beyt xanuun balse warbaahinta yuhuudda ma caddaynin waxyeelada sida ay kala yihiin dhanka kale kooxaha muqaawamada ayaa sheegay in kamiinkan ay la beegsadeen xoogag yuhuud ah oo ku sugnaa hal goob ayna waxyeelo gaarsiiyeen ilaa shan askari oo yuhuud ah kuwaasi oo ay la carareen ciidamo kale oo yuhuud ah in ka badan labaatan qof oo reer khaza ah ayaa maanta keliya ku shahiiday duqaymo xiriir ah oo diyaaradaha maamulka yuhuudda ay ka wadaan qidaaca khaza iyadoo maanta ay tahay maalintii soddoni shanaad tan iyo markii uu kayaanka gumaystaha jebiyey heshiiskii xabad joojinta duqaymo hor leh oo xooggan uu dib ugu bilaabay jiida khaza waxaa maanta oo keliya jiida ku shahiiday in ka badan labaatan qof oo reer khaza ah kuwaasi oo ku sugnaa goobo kala duwan oo dhacda koonfurta iyo waqooyiga qidaaca ila wareedyo caafimaad ayaa warbaahinta aljaziira u xaqiijiyey in maanta oo keliya ay diiwaangeliyeen labaatan qof oo shuhada ah iyo dhaawaca toban kale kuwaasi oo ku biiraya dadka muslimiinta ah ee reer khaza ee ay waxyeelada joogtada ah ka soo gaarayso gumad wadareedka uu kula kacayo maamulka yuhuudda dadkan labaatanka ka badan ee maanta ku shahiiday jiida khaza ayaa waxaa ka mid ah laba carruur oo da'yar kuwaasi oo maanta ku geeriyooday duqayn xooggan oo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka fuliyeen magaalada rafax ee ku taala koonfurta khidaaca xookugal cusub ayuu maanta martigeliyey masjidka xurmadda leh ee al aqsa ee ku yaala magaalada alqudus ee uu gumaysigu ku haysto maamulka yuhuudda tobanaan ka mid ah dadka yuhuudda ah ee lagu deegaameeyey magaalada alqudus ayaa maanta oo isniin ahayd xoog ku galay masjidka al aqsa xilli ay waardiyeynayaan dadkan yuhuudda ah ee ku tagrifalaya masjidka ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda dhanka kale ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa maanta xabsiga u taxaabay labaatan qof oo falastiiniyiin ah kuwaasi oo ku sugnaa daanta galbeed dhanka kalena ciidamadan yuhuudda ah ayaa dumiyey saddex guri oo ku yaalay magaalada alqudus kuwaasi oo ay lahaayeen dad falastiiniyiin ah wakaaladda wararka ee ka soo baxda falastiin ayaa xaqiijisay in tobanaan yuhuud ah ay maanta weerareen masjidka al aqsa iyadoona intii ay masjidku ku jireen dadka yuhuudda ah ay ku tigrifaleen xurumada uu leeyahay masjidka al aqsa ugu dambayntii duqaymo culus ayay maanta maleeshiyaadka addacmu sariic ka fuliyeen magaalada alfaashir waxaana duqaymahaasi ku dhintay tobaneeyo dad shacab ah ciidanka dalka suudaan ayaa maanta iclaamiyey in tiro ka badan soddon iyo saddex qof oo dad shacab ah ay ku dhinteen duqaymo culus oo ay maleeshiyaadka r s f la dhaceen magaalada alfaashir ee ka tirsan dalka suudaan duqaymahan xooggan oo ay ku la'deen dadyooga shacabka ah ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladda suudaan sheegayso inay maleeshiyaadka r s f goobo badan ka qabsatay iyo in ay ku jiraan rafadkoodii ugu dambeeyey oo ay ku ciilbaxayaan dadka shacabka ah ee aynu dagaalku kala dhexaynin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan bartanka uga jirnaa maamulka somalilan ayaa waxa uu maantay ka tacsiyeeyey geerida baadariga bob francis saacado kadib markii uu dhintay baadarigii ugu weynaa nasaarada gaar ahaan qaybtooda katholiga ayaa waxaa tacsi la soo degdegay maamulka somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa bartiisa ekis wuxuu ku soo qoray dhambaal tacsiya oo ku aadan dhimashada baadariga bob francis kaasi uu xusay inay maamul ahaan aad uga murugoodeen waxaan si qoto dheer uga murugoonay markii aan maqalnay geerida bob francis ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan cabdiraxmaan daahir bakaal wasiirka ayaa sidoo kale dhambaalkiisa tacsida ah ku yidhi waxaan u diraynaa duco iyo tacsi tiiraanya leh kiniisadda roman katholig iyo bulshada katholiga ee caalamka oo dhan sidoo kale wasiirka waxa uu ka dhawaajiyey inay sii ambaqaadi doonaan islamarkaana ay fulin doonaan dhaqangelinta dhaxalkii uu ka tegay baadarigan isagoona xusay inuu ahaa hogaamiye ku dayasho mudan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaannu weli ku guda jirnaa qaybihiisa hore ayaan isla maraynaa go'doominta muqdisho istaraatiijiyadda cusub ee xarakada al-shabaab waa ciwaan maqaal uu qoray falanqeeya dhanka ammaanka ah oo ku biiraya warbixinada tilmaamaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho ay si lama filaan ah u gasho gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar jaylaani soomaaliya waxa ay gashay xaalad amni oo cakiran iyadoo uu sii xoogaysanayo isku hor imaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo ururka al-shabaab dagaalka oo markii hore ahaa weeraro goosgoos ah ayaa hadda isu beddelay dagaal foolkafool ah kaasoo u muuqda mid ay al-shabaab ku doonayso inay horumar istaraatiiji ah ka gaadho dhinacyada juqraafiga siyaasadda iyo ammaanka gaar ahaan gobollada ku xeeran muqdisho tan iyo bilowgii labada kun shan iyo labaatanka al-shabaab waxa ay xoojisay howlgalladeeda ciidan iyadoo ka faa'iidaysanaysa habacsanaanta iyo kala daadsanaanta hannaanka amniga ee gobollada qaarkood khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo daneenta beesha caalamka oo hoos u dhac ku yimid bishii lasoo dhaafay xarakadu waxa ay kordhisay weerarada tooska ah ay ka geysanayso gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taas oo muujinaysa in dhaqdhaqaaqyada ururku ay si weyn isku soo tarayaan tusaale ururku waxa uu la wareegay gacan ku-heynta degmada awdhiig leh ee gobolka shabeellaha hoose kadib dagaal culus oo qaatay saacado sidoo kale weeraro abaabulan ayay dagaalyahnada al-shabaab ka fuliyeen deegaano ku dhow mahadaay iyo balcad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxayna kooxdu la wareegtay deegaano muhiim ah oo ay ka mid yihiin biyo cadde ceelbaraf miirtaqwo labagaras bursha sheekh masaajid cali gaduud guulane xagarey iyo aadan yabaal degmada aadan yabaal ayaa ugu muhiimsan liiskan marka loo eego muhiimadeeda istaraatiijiyadeed maadaama ay isku xidho labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan qabsashada al-shabaab ee degmadani waxa ay muujinaysaa isku dheelitirnaan la-aanta awoodeed ee labada dhinac waa xarakada iyo ciidamada dowladda sidoo kale weeraradan ayaa tilmaamaya in xarakadu ay dib u qabsatay deegaano horey looga saaray taasoo calaamad u ah caqabadaha hor yaalla dadaalada xasilinta dalka dhinaca kale gobolka hiiraan gaar ahaan dhinaca bari ee degmada beledweyne ayaa waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo cusub oo ay wadaan dagaalyahnada al-shabaab halkaasoo ay la wareegeen deegaano ay ka mid yihiin yosooman iyo aboorey kadib dagaallo qadhaadh oo qaatay maalmo dhowr ah xogaha amni ee la helayo waxa ay muujinayaan in al-shabaab ay dib u habeen ku samaysay howlgalladeeda iyadoo diiradda saaraysa weeraro qorshaysan iyo qabsashada deegaano istaraatiiji ah warbixinada sirdoonka ayaa tilmaamaya in xarakadu ay xoogga saarayso isku xidhka gobollada jubbada dhexe shabeellaha hoose iyo bartamaha dalka taasoo uga gol leedahay inay isku fidiso dhul muhiim ah oo gacan ka siinaya diyaargarowga weeraro waaweyn qiimeynta xaaladda amniga haddii aynu qiimayno oo aan isbarbardhig ku samayno qodobada xooggan iyo tabardarrida labada dhinac ee isku haya awoodda soomaaliya dowladda federaalka iyo xarakada al-shabaab awoodda dowladda federaalka sharciyada caalamiga ah dowladdu waxay haysataa aqoonsi buuxa oo caalami ah taasoo siisay fursado ay ku hesho taageero dibadeed tabardarrada dowladda federaalka xasilooni la-aanta siyaasadeed doorashooyin muran dheliyey iyo isqabqabsiga madaxda sare ayaa wiiqay kartida dowladda ciidamo aan si buuxda u tababarnayn waxaa weli ka maqan tayo ciidan oo dhammaystiran iyo hub casri ah musuq maasuq iyo maamul xumo dowladda waxaa halis ku haya musuq maasuqa baahsan ee ka dhex jira hay-adaha maamulka dowladda iyo kuwa amniga qorshe xumo waxaa jira qorshe xumo iyo tabardarri ka jirta dhanka saadka iyo isuduwidda ciidamada hakinta taageerada maraykanka joojinta gargaarka dhaqaalaha iyo milatariga ee la siiyo danab iyo ciidanka kale waxa ay hoos u dhigtay awoodda howlgalleed awoodda xarakada al-shabaab qaab dhismeed gudaha ah kooxdu waxay leeyihiin nidaam xooggan oo gudaha ah oo ay ku maamulaan canshuurta garsoorka iyo ciidanka kaas oo ka jira dhammaan dhulalka ay maamulaan xirfadda dagaalka kooxdu waxay leedahay ciidan si fiican u abaabulan lehna xeelado dagaal oo la qabsaday deegaanka gunaanad xaaladda amniga soomaaliya waxay wajahayaan halis ballaaran oo ka imaanaysa istaraatiijiyadda cusub ee al-shabaab taas oo xoogga saaraysa go'doominta caasimadda muqdisho iyo xakameynta marino muhiim ah haddii aan si deg deg ah loogu habayn nidaamka ammaanka gudaha lana xoojin iskaashiga amni iyo sirdoon ee gudaha iyo dibadda waxaa halis weyn ka imaan karta horumar joogto ah ay kooxdu ka samayso dhanka juqraafiga taas oo dhaawac weyn u geysan karta dowladda soomaaliya maqaalkan waxaa qoray aragtidiisana ay gaar u tahay cabdisalaam cusmaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijkadha waxaa waraysiyada qaybihiisa hor haya dhegaystayaal weli isla marayna nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah hafayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa wuxuu sheegay in siyaasiyiin iyo xubno taabacsan dowladda federaalk oo dhowaan ku shiray magaalada muqdisho aanay marnaba matalin beesha hawiye nabadoon fartaag ayaa wuxuu sheegay in hawiye uu taariikh u leeyahay la dagaalanka gumaystaha kusoo duulay dalka xilligan la joogana uu kaalin weyn ka qaadanayo dagaalka lagula jiro ciidamada shisheeyaha ee ka socda soomaaliya wuxuu tilmaamay in ragga ku shiray muqdisho laga hago xerada xalane dadka ku abtirsada qabaa'ilka hawiye ayuuna sheegay inaysan ku dagmin dadka noocaas ah waa ka nabadoon guuleed oo warbaahinta alfurqaan la hadlay waxaan ka leedahay horta odayaasha halkaa ka ku shirahaya hawiye ma matalaan hawiyena wax uguma yaalin nin hoteelka uu ku jiro gaalo iyo ridda ciidan ku waardeeynhaya oon dabadda u soo bixi karin oon hawiye u tegi karin oon la hadli karin horta maaragtay been weeye arrin hawiyaan ka rinsanaynaa hawiyana nimankaasi ma matalaane gaaladay matalaan waa nimanka ridadaa gaaladay matalaan hawiye ma matalaan waxna uguma yaaliin guulla waxaa lagu gaari karaa soomaalinimo iyo jaad iyo muslimnimo iyo walaaltinima lagu gaari karaadeh horta sideedaba qabiil wax laguma gaari karo hawiye iyo daarood iyo dir iyo midna qabiil haddee laku run yahay wax laguma gaari karo waxaan qabaa'iladan hadda hawiyaan nahay xagga daarood baan nahay dheh waa wixii maaragtay nimanka madaxda ah oo sandareertada qaata gaaladii gumaysiga u yeerisay weeye soomaalidu hal qabiilo haddee layku run soomaali la yidhaaha weeye taasna waa intaas marka hawiye nima aan halka hoteelkaa ka soo bixi karin oo xalano laga hago xalano ka amar qaataa beentiis weeye wuxuu hawiye ugu yaal ma leh mana matalo haddee laykuuran yahay hawiyena waan uga digahayaado yaysan idin ajarin hawiyow haddee nimankaas hawiye wax uguma yaaliin gaaladay idin gumaynhayaan way idin dulaynhayaan dhulkiinna iyo wadankiinna iyo magaalooyinkiinnaay gaalada u xalaalaynhayaan maraykan uga horeeyo saasaan leeda hawiyena ahay intaa waxaan raacinhayaa horta odayaashii dhaqanka oo hawiye annaga ah waa aniya haddee laykuuran rag kale oo mujaahidiinah hawiye ilaa haddee laykuu run yahay jihaadka iyo dalka inuu xoreeyo oo dalka oo maaragtay aan gaala soo gelin ilaa haddee weligiisu ka qayb qaadan jiray oo gumaysiga haddee laykuu run yahay diidi jiray oo haddee laykuu run yahay ilaa xornimada la qaatay ilaa daakhiriyadii la qaatay intaas hawiye maaragtay qabiilada halgamahayuu haddee ka mid ahaa marka hawiye annagaa ah hawiyena annagaa matalla hawiyana maa ku ammaanan yahay jihaadkii iyo suu u garabsiinay iyo haddaba suu u garabsiiyo iyo suu gaaladii haddee laykuu run yahay ula dagaalami jiro hawiya dhulkiisa oo deegaankiisa uga ceshan jiray annaga haddee laykuu run la soconna marka hawiyow yaan haddee laykuu run yahay nimanka hadda hoteelka ku shirhaya yaysan idin marin habaabin yaysan idin gumaynin haddee laykuu run yahay amar ma bixin karaan wax idinkuma yaaliin xalanaa laga xukumaa iyo meelaha dee laykuu run yahay la midah nimankaasi waa nimanka etoobiya oo aad og tihiin oo dal iyo dal naga haysta oo haddee laykuu run yahay xilligii labadii kun iyo haddee laykuu run yahay toddobadii dabayaaqadeedii lixdeedii waxay muqdisho ka geysteen dhibaatada hawiye iyo soomaaliya oo dhan ba ay u geysteen niman yow hawiye waad og tihiin nimankaasay wataan waa walaalihiin bay leeyihiin xasan gurguurta uga haddee laykuu ron yahay ugu madaxa haddee laykuu ron yahay ee shirkaas ha u dhegtaaginina
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada dhexe oo beelo soomaaliyeed ay xoolo ku wareejiyeen mujaahidiinta beelaha macalin weyne laysaan eelaay iyo yantaar ee dega gobolka jubbada dhexe ayaa xoolo nool loo isugu jira ari iyo geel waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka munaasabadda waxay ka dhacday magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe waxa ay beelahani ku wareejiyeen deeqda ay ugu talagaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab macalin weyne ayaa bixiyey sagaal neef oo geel ah beesha eelaay ayaa bixisay toddoba neef oo geel ah halka beesha laysaan ay bixisay shan neef oo geel ah iyadoona beesha yantaar ay bixisay soddon neef oo ari ah nabadoono ka socday beelaha afarta ah ayaa ka hadlay munaasabadda iyagoona tilmaamay waxa ku riixay inay xoolahan siiyaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maymiilanka salaameey islaamka guud oo meel kasta oo ruugaan gaar ahaaneed may salaamana mujaahidiinta ruugo furmaha oo dhaxanta iyo dhabka iyo welweliba macnaha geeka ninka dulqaadeen oo nin roogo oo unin adna waalidsho walaaloshoo oo garab roogno un adna mas-uulintii reydkuya ku jartay mayaha la hiboonay oo hibanka sheegnay ini una geel iyo hilibka weeldhadaan ana oo ka hadalaw baadla maalin afkiishe ana ka hadalaw ma insheenay geel oo dhon sagaal neef inaana ka wareejiy oo dhiibka guud suldaan biyey inaana ka wareejiyo suldaan marka geelaas inaad oo wareejidu iyo marka kiinkasheenaya olwareegaas jasaaka allahu kool wareeg iyadaa mahadsanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anoo magacay kubilaaw xasey madisaagleeraw oo wakiil ku ahaa beeliley saamed wakiil ku ahaa walaayaadka islaamkana ma in sheegay mujaahidiinta oo furuma rogan ma in wede oo waana mayl raayis ha kulma haboone waana in jeeyi doogne marka in horeyten an hayna marka in kadambe weyten an hayna mar lamaad imar seddaad imar intaas mayl raay inta ilaahay noo qaadi e oo mayl raayis waanuno kaazimi doogno shan neef oo geel e ya mayl raayis ya wareejiye maan wareejiyey malaag biyey yaan wareejiyey jubbada dhaxae marka antaasa mayla raayis ya siin sheege insha allahu biidn illaahi alkariim aw malaag mayla raayis geelas shantaas neefe ina oolaga doonta yaan baahana insha allah hayawalkul wareeg jasaaka allahu khayr jisa bismillahi raxmaan raxiim magacay meybale reer cabdulaahi sheekh axmed waa nabadoonka reer eelaayu meelageegantan roogne xoolo wareejin oo ku wareejiyahayna waa gaal todoba neef eh oo hadiid eh oo angtiro galni walaalaha furunto rogan gaalaas oo lahasada qaaysadi hadde anbadan koleytaba adigdamna biidon hoo ilaahay ara bilaw hayna dhammaad lahadon hoo ilaahay rob insha allah may fadaane gaalaskaas eh iyo hangtiro galni walaalahaas inayna noo deersi mayba hadde walaayadinigeega wakiil ahaantan rooge naqiibiyey oo ka socda waa walaayada jubbada dhaha yaa ka wareejaan gaalaas may fadaane malaaq gaalaas noo laga doonta noo kala wareeg hayawalkul wareeg jasaaka allahu khayr jisa bismillahi raxmaan raxiim magacay cabdulahi abdiqaadir naanasteyn waa waraawi joojiyo insha allahu tacaala mayba aan dareernay geeka amar una dhataanale un isdul saarnay oo beeliintaarata kubahi shey sadaqa e una dhiibidahayno dadka walaayaadka islaamka e ahlu tawxiidka oo furmaa rogan una ka wareejiyahayna iyo anta an koyni sadaqadanay hakubatay beeliyan taareed anina may wakiilku ahaa ilyaas madsheeg dhaahir insha allahu tacaala maalka isuga haay iyo suldaanbiya ini ana ka wareeji ya maalkana sodon neef iringa useeye ya ku dareerna tiidiya kala may ba ogaadasaana insha allahu tacaala dhammaanteen muslimiinta horta guul aleh siiyo ilaahay subxaana wa tacaala mayn ku tugana gaalada aleh jibiyo ilaahay guuluga guula arraxmaan guulagani tugay guntina aamiinga arti gubidgendiilii gumarnyaati gersii jallati besiili gaabo dhiigle gaalo gaal iyo xigaalo managadaas ana hogobow girmaa guud matuuraa gaduuda garabkaa yaraaye allaahu akbar guwiini magii usa abaarsidi geedo iyo edaadeen gasiil iyo gaabow dhiigliliin guuri garabay oo gaal horkati geekasa aragay gaala gaatirlay haysataa iyo geeslaablay haysataa guntiyin taareed may go'aan hasaartay gaala inay karshee lugubta allaahu akbar xaada wal ku sheegay hasiil iyo lahadal inhil maanto intaha gaad idheh halkay koonaqsado aniiba hasalay al-shabaab oo saal subxaana wa tacaala usu tilmaamay xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwusda hoongay waraasilna hareenga kadheegi haweenay daagaaniya dhali humaadka markii la deerikii habadku roori miihi hargeysilay ku kooytay hamarlay surnaataba xasan garguurtay halkalan waynay habadlay kalahaasuwanun allaahu akbar taada kitaabka kitaale talaala subxaanahu wa tacaala baninhaye war intii tiidin koyna tawbisheen walaa tikreen la jara tubatubi tuur gadiid tubaaloosha waa tukudin jeedaan waalasha waa tuur mindil eh allahu akbar hada wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maalkii xajihi hayn mayki wareejiyey suldaanbiyey oo jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambayntii weriye maxamed muudey abuu muslim oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa wuxuu waraysi kooban la yeeshay malaaq biyey oo ah naqiibka guud ee odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo wakiil ka ahaa waaliga gobolka sheekh cali darwiish qabaa'ilka deeqda bixiyeyna kala wareegay xolwareejinta kadib waxaa ii suura gashay in aan warayso la yeesho naqiibka guud ee wilaayada jubbada dhexe ee malaaq biyey axmed malaaq biyey kulankan maanta ee aad u fadhidaan ujeedkiisu muxuu ahaa bismi illah alxamdulilah wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa maa nabiya bacda kulankan maanta aan u fadhino ujeedkiisu wuxuu yahay wareejin xoolo nool oo lagu wareejinayo mujaahidiinta jooga furmaha xoolahaas oo la rabo in loo qalo hilib looga dhigo ayna bixiyaan eheladooda ama walaaladooda iyaga ka dambeeyey iyo ahabaanta kadhig aan u fadhino waa gartay beelaha marka maanta ee kulankani ka soo qaybgalay intee bay la ekaayeen waxyaala bixiyeen maxaa ka mid ahaa
macnaha waa afar beelood waxayna bixiyeen labaatan iyo kow neef oo geel ah iyo soddon neef oo ari ah geelaas beesha macluwiin waxay bixisay sagaal neef oo geel ah beesha elay waxay bixisay toddoba neef oo geel ah beesha leysaan waxay bixisay shan neef oo geel ah beesha yantaarna waxay bixisay soddon neef oo ari ah marka xoolaha maanta la wareejiyey waa soddon neef oo ari ah iyo kow iyo labaatan neef oo geel ah waa gartay bal kulankaani ugu dambayntii maadaama aad tahay naqiibkii guud ee wilaayada jubbada dhexe dadkaani xoolaha baxsaday ee qabaa'ila ka soo jeeday maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa dadka xoolaha baxsaday marka hore waxaan leeyahay xoolihii aad bixiseen ilaahay aakhiro miisaankaadin ku kabo wax baraka badanna ilaahay ha idin siiyo waxaan leeyahay ma aha markii ugu horreysay oy bixiyaan mana ahaan doonto markii ugu dambaysay marka waxaan leeyahay beelaha inay garab istaagaan walaalahooda iyo wiilashooda mujaahidiinta furmaha joogo hiil iyo hooba ay la garab istaagaan marka hore ayay ballan ku qaadeen in ay naf iyo maalba ku bixin doonaan jihaadka haddana way u taagan yihin marka waxaan leeyahay beelihii aysan noqonin marka ugu dambaysay aad wax bixisaan waxaa loo baahan yahay inaad furmaha aad buuxisaan wiilashiina aad soo dirtaan idinkuna aad dagaal jihaad u istaagtaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka aad kala socotaanna waa warbaahinta islaamiga alfurqoon mid ka mid a xildhibaanada ku sugan dalka dibaddiisa ayaa xaaladda dowladda federaalka ku sifeeyey inay marayso halkii ugu liidatay hoosu dhac weynna uu ku yimid awoodeeda xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaaladda maanta iyo haysata xukuumadda uu hogaamiye xasan sheekh ku sifeeyey halkii ugu xumeyd oo aan la sifayn karin wuxuu tilmaamay in soomaaliya ay noqotay goob ay isku haystaan dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka kuwaasi oo leh masaalix kala duwan isagoo xusay in maanta aysan jirin meel dalka ka mid ah oo ay dhibaato ka jirin sida uu hadalka u dhigay balcad iyo afgooye ayuu dowladda federaalka sheegay inay ku adag tahay tegidooda dagaaladii ugu dambeeyey ayna muujinayaan fashilka xagga dagaalka ka haysta madaxda dowladda federaalk waa kan xidig xaaladda guud ee dalka soomaaliya maanta meeshaay marayso dhammaan inta badan dadka soomaaliyeed iyo caalamka dadka soomaaliya daneeyaaba si fiican ay ula socdaan laakiin markii aan hoos ugu daadegno xaalka dalka runtii wuxuu maraya xilli adag jamhuuriyaddan saddexaad intii la dhisay xilligii ugu adkaa ayuu maraya inta badan wadanka intiisa badan kooxahan maxaan ku idhaahdaa al-shabaabka ama magacyo badan lahaa ay haysteen soo maro xilligan xilli ay ka adag tahay ma soo marin dalka soomaaliya runtii marka laga eego dhinacyo fara badan dhinaca amniga dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caalamka xidhiirhka caalamka intaba iyo caalamka dabcan faragelintiisa marka la eego intaba marka xilligan runtii waa wax adag hala sharaxa haddii la yidhaahdana waxay u baahan tahay wakhti badan iyo maxaanku idhaahdaa tafaasiil fara badan oo mowduuc kasta u baahan yahay in keligii maalin laga hadlo oo wadankii runtii amnigiisii uu marayo xilli aad aan la qeexi karin macnaheeduna ay tahay aynu ognahay dagaaladii ugu dambeeyey iyo hoosu dhaca ku yimid dhinaca dowladda ama inay lumisay meelo badan oo muhiim ah iyo runtii dowlad macnaheedu waxay tahay inay awooddu gacanta dowladdu ku jirto marka nidaamkan hadda jira runtii dariiq khaldan oo khatartiisa leh oo weliba khatar fog leh oo dabcan iyaga waqtiga waa ka dhammaaday cidda bedeli doonta caqabad ku noqon doonta ayay abuureen waagii hore markay dagaalamayaan qofku neefkiisa intuu gato ayuu risaasta ku dagaalamaya kala soo bixi jiray marka inuu ku dagaalamo waa ku adkeyd because neef inuu soo gato wa hadda laakiin waa la siinaya iyadoo baabuur ku raran dayuurada ku raran aa la geynayaa meesha qof walba intaa ikhtiqaad nood inay waxay maanta ku dagaalami lahayn stokis waxay haystaan ay ku dagaalami doonaan sanado fara badan ayay haystaan oo nin waliba uu meel dhigtay oo kayd u ah taasina runtii weli lagu sii socdo oo ilaa hadda lasii dhiirigelinaya marka khatar weyn ayaa halkaa kasoo jirta ugu daranina waa taa wey dhinaca kale waa foorinka xagga foorinka oo dowladaha caalamka intooda badani ay iminka soomaaliya military ahaan ay involved ugu yihiin ama dowlado badan oo iyagu ishaysta oo iyagu israadsanayay ama iyaga conflict uu ka dhexeeyo conflictigoodii iyo iyo iyo iyo iyo iyo meeshay banooniga ku ciyaari lahaayeen usoo raray soomaaliya inay noqoto marka wax badan oo muuqda oo aan laga hadlaynina jira xilligan sababta aan looga hadlaynina waa laba wax oo systemkan xamarka jiraana dee waad aragtay oo qofkii yidhaahdaa khalad bay dowladdu gashayba waa shabaab ama shabaab buu u shaqeeya oo afkii shabaabka ku hadlaya taad binis marka waxay tahay in la aamusiiyo xaqiiqdii oo dhan oo in yaroo durbaanka u tumaysa keliya ay u haystaan inay tahay xaqiiqdii ama dadka ay u tusaan qof kastoo soomaaliya oo ama ama saxaafad ha noqdo ama iminka adiga saxaafadaadani hadday waxa xaqiiqda aa sheegto laga yaabo inay inay saamayn kugu yeelato taasoo keenaysa berri inaad ka aamusto annagiina marka aad sheegto sheegto oo hoos iyo korba u sheegto la qaadan waaya inaad iska dayso tiraad bal okay let's see meeshay gasho aan aragno waa iska dhaar amniga waa sheegay amniga de meel aan dhibaata ka soconno soomaaliya ma jirto xaggana balcad baa la marhayaa in la tegi waayo xaggana afku soddon kilomitr oo labada dhinac waqooyiga iyo koonfurta ayaa la tegi waaya meel kaleoo ka shishaysana iska badaa marka dee waxa kalen ka hadlaynaa maxay tahay mar haddii soddon kilomitr oo balcada iyo soddon kilomitr oo afgooya in la taga ay adag tahay magaalo kasta oo soomaaliya oo hadda lagu hareereysan yahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdirashiid xiddig oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo sheegay in dowladoodu marayso halkii ugu liidatay taariikhda dhegaystayaal markaana aynu aadno dhankaaya walaayada islaamiga ah ee bahay iyo beesha garre oo diye kala wareegtay munaasabadii loogu kala wareejinaya laba jufo oo ka wada tirsanaa beesha garre ee ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas arrintan waxay timid kadib markii dhowaan laba wiil oo dhallinyaro ah kana wada tirsanaa beesha garre ay isku dirreen deegaan dhacaduleedka magaalada buulafulay waxaana dhacdadaasi ay sababtay in mid ka mid ah wiilasha uu geeriyoodo munaasabadda waxaa lagula kala wareegay boqol neef oo geel ah lacag ayaana loo bedelay waxaa munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ugaaska beesha garre ee wilaayada baay waxgaradka labada dhinac iyo sidoo kale weliyo damka oo ahaa wiil kala dilay aabihii ugu horeyn qaaliga ayaa ka warbixiyey sida ay dhacdada u dhacday iyo marxaladihii laysla soo maray bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allah wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd maanta maalin jimco waaye oo bisha muslimkan ay maraysa labaatan bisha tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix halkan waxaan iskugu nimid oo ah maxkamadda gudaheeda waxaan iskugu nimid diyo ay maxkamadda hore u xukuntay kala wareejinteeda in diyadaa la wareejiyo laguna wareejiyo awliyaa u damka laguna wareejiyo wiilkan gacan ku dhigi laha waaskiisa macalin barrow iyo akhyaarta la socota oo waaska ugu weya sidaan hore u sheegna sidaan hore u sheegnay hadda ka hor waxaa dhacay dil meel burqud agteeda ayuu ka dhacay wiilkaa yare hadda hortiina fadhiya iyo wiil asaga la da-a ayaa kolley dil lama filaana oo maxaa la yidhaahdaa soo booda-a yaa dhacday marka wiilkiina saasuu ku dhintay kadibna maxkamadda waxay xukuntay dil yani camdana boqol neefgeela oo xaalo ah kadibna wiilkii hadde waa la xiray muddo kadibna insha allahu tacaala markaasuu awliyaa damka wuxuu doortay in la dilo loo dilo loo qisaaso kadibna maalin kadib ayuu yimid uu yidhi anigu qisaaskii waan cafiyo diyaan ku cafiyey boqol neefgeela muddo kadibna insha allahu tacaala geelii waa la kala qaatay kadibna waxaa loo bedelay lacag awliyaa damkii iyo dadkii bixinayay waxay ku heshiiyeen lacagtan hadda horta taala oo ah sideed boqol oo milyan yacni in lagu wareejiyo marka awliyadamku waxay ka koobnaayeen wadaadkan hadda la yidhaahdo ibraahim nuur ibraahim dhegey iyo wiilka la dilay wiilkiisa ahaa waxaas yani uu qabay iyo hooyada wiilka dhasha marka insha allahu tacaala wareejintaasaan rabnay insha allahu tacaala in la kala wareego goobta waxaa sidoo kale ka hadlay nabadoonnada wiilasha kan la dilay iyo kan wax dilay بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله كل إيمان أم على الجماعة بشي شوال لواتن مرا ليساي ولا الكان ولا الكان وهير تواد أي حد كهر لو كوريا إسجيسان كوري كهير تواد أي اليجيس maxkamadda islaamkeena ku xukuno boqol neefgeelay boqolkii neefgeel ayaa la ageen hal sideed milyan alka dhow sideed boqol milyan ayaa maan walaalka oo elngesliyigiisa ayaa ka wareeshaaleynaa insha allahu tacaalaa oo maanta oo jamacad ay ayaa qaalik hortiis yaa manaa uu wareeshaaleynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo lanka isku wareejiyaashay ifreerey ayaa iska wareeshiyaa oo heer tuwaad oo mas-uulka ay oo anigoo ah heer meedeed oo mas-uulka ay shii ifreeney ayaa maanta boqolka neef oo la la-agay siddeed boqol milyan ayaa walaalkiyo xaq iska lah hees u wareeshiyaa bismillaahi raxmaan raxiim salaan bacdigeed sida macalbarow sheeqow lacagta tan walkal wareeg maadaama anoo reer tubaada oday ahay dhibinkii dhac doon isla ogaanow intanna markhaato odayaal baa dhown doqow baa dhoogd ugaasyaal baa fidhiyin lacagta walkal wareeg wax dhib ayna maskiibidin insha allah biidnillaahi tacaala hadda ilaahay yaraa waxaa la wareegay lacagtatii macalbarow waa kal wareeg lacagta ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay sheekh xamsa abu jacfar alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waaalihi wasaxbihi ajmaciin marka ugu horreysa allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa na siiyey nicam fara badan nicamku ilaahay uuna siiyey waxaa ka mid a nicmat alcadaala waalqadaa asharci cadaalada in la isku xukumo qado sharciga ayuuna siiyey allah subxaana wa tacaala oo shareecadiisii iyo kitaabkiisii iyo diinkiisa nagu xukumahayo walaayaad fulinaya iyo ciidan fulinaya ilaahay waa uuna siiyey nicmo weyn waaye oo meelo badan iyo dadyo badan maanta ka maqan ama aynan haysanin allah subxaana wa tacala ayaan u xamdiyeynaa uguna mahad celinaynaa intaa kadib saaad la socotaanba ikhwaani fillaah xukunkan mar hore ayuu dhacay maantana kala wareegii dhaqaalihii iyo kala qaadashadii iyo tanfiidkii ugu dambeeyey iyo saaxiixiisa waaya waxaan mahad ballaaran u celinaynaa raggii ka shaqeeyey hawshaan inay qabsoonto oo odayaasha ay uga horeeyaan juhdiga faraha badan le u galay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran xukunka markii hore qisaas ayuu ahaa markii dambena waa tii waalidka uu diyu ku cafiyey waana xaqii uu lahaa waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaanan intaa kadib waa tii haddana shaqadii diyada loo xukumay maxkamad diyada ay u xukuntay kadibna shaqadii diyadaas lagu aruurin lahaa ay walaalaha iska hilqaameen juhdi fara badanna ay geliyeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran cadaaladaasi xukunkaas sharciga haddii loo hoggaansamo lana maro dhiigga ayaa nabadgalayo cirdigaa nabadgalayo bani aadamka iyo xayawaanaadka iyo dhulka intaba way nabadgelayaan haddii la garab marana fasahaadkii ugu dambeeyey baa imaanayo marka in loo hogaansiimi waayo waxayba keenaysaaba iimaan darro iimaan la-aanay keenaysaa falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آيداس وحين تسنيسا أن ننكي أن أهجانس من حكم الشرع يو الله سبحانه وتعالى كتاب كيسا السنة النبي عليه الصلاة والسلام يحكم كوذي عدي أن أهجانس من إنسان إيمان لهين weliba aan ku qancino qalbi iyo qaalib aan u qaadanin inaysan iimaan lahayn ilaahaygiina waafajiyey subxaanahu wa tacaala naga dhigay kuwa xukunka iyo axkaamta shareecada ku qanca ayaa ku mahadsan waxaan dardaarmayaa marka in dhacdooyinka de bani aadan baa loo yahay waa mar kasta waxunbaa iska dhaco noocay ku yimaadaanba dhacdo kasto shareecadeena meel bay dhigtay xukunna uma ayna waynin in maxkamadda lala soo aado aan xeerbeegta iyo maxaa noo dhaqan noocaada ahaa iyo saan isku xukumi jirnay iyo howlo kale laga fogaado sida hadda aad ugu fogaateen horena aad ugu fogaan jirteen sallimadaa inaad ugu fogaataan insha allahu tacaala lagu dadaalo ilaahaygina abuurtay asagaa maslaxada ummaddaani asagaa garanaya lagu dadaalo marka maslaxada ilaahay meeshuu noo geliyey oo kitaabkiisa ah inaan la garamarin laguna toosnaado insha allahu tacaala qisaastu siduu qur-aanku u tilmaamayo nolol ayaa ku jirta walakum fi lqisaasi xayaa yaa ulil albaab ninkii caqlila ayaana garanaya ilaahay ulul albaabku u naadiyey dadka ahlulcuquulka ah waxgaradka ah ayuu u dhawaaqay wuxuu yidhi inaad isqisaasataan ninkii wax dilo oo camdi u dila aad dishaani waxaa weeye waxaa idinku jiro nolol ayaad ayaa idinku jirto dhinaca kale haddana qisaasta noocaas oo ilaahay subxaana wa tacaala noo sharciyeeyey wuxuu xaq u siiyey waalidkii ama weliyudamkii in uu ka leexan karo dii uu qaadan karo dii uu ka cafin karo in cafwi taam ah uu samayn karo bilaadiya xataa uu samayn karo oo cariiri ma ahan macnaha qisaas unbaa waajib idinku ah ma aha oo lagamaba tanaasuli karana ma jirto waa ka tanaasuli karaa ayada oon la qasbaynin ayada oo tolkaa lagaa saarayaa aynan jirin ayadoo waa lagu ceyrinayaa aysan jirinin waa ka tanaasuli karaa marka jazaakum allaahu khayran waxaan ka dardaarmayaa ummaddaani waa ummad walaalo ah diin bay ku walaalowday qaraabo iyo ehel waaye isku diigaan waaye xaal cadow bay leeyihiin khalad ayadoo saasoo khalad ka dhex dhici kara khaladkana dee bani aadan baaba loo yahay bikullukum khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun khaladaadka in lagu saxo ayaa loogu talagalay maxaakiimta iyo cadaaladda wilaayaadka ay sameeyeen marka khaladaadka meel kale yaan lala aadin nooc kalena yaan loo dhigin ummaddana ha la walaaleeyo ha la isku soo jiido cadowgeedina ha la baro ha la tusiiyo ee reer gudihiisana cadow iskuma ahan muslimiintana cadow iskuma ahan gaalidaasunbaa cadow noo ah jazaakum allaahu khayran xukunkii maanta intaasuu nooga egyahay wiilkana waa xur insha allahu tacaala weliyudamkiina daa qisaaskii markii hore asaa khiyaarkiisa ku cafiyey maanta wixii ka dambeeya xoolihiisana waa haystaa wiilkana de waxaa weeye muslimiintaasuu ka mid yahay asagana si gaara waxaan u dardaarmaynaa adeer khaaladka yuusuf mar dambe kaa dhicin caaqil baa tahay hadda qisaasaa lagugu xukumay kadibna lagaa cafiyey haddaad saqiir tahay qisaas laguguma xukumi lahayn ilaa aad soo qaangaarto micnaheeda waxaa weeye mukallaf baa tahay wixii kaa dhaco adaa lagu xisaabinayaa cid kale looma hayso wixii kaa dhaco adaa lagu xisaabinayaa dembigooda akhriya adduunba taas ku xisaabtan dembigan oo kaleeto iyo mid ka agdhowba yaan mar dambe loo laabanan jazaakum allaahu khayran insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala roobka hanoo furo cadowgana allah hanaga duul qaado gaalada ilaahi subxaana wa tacaala jabka ha usii ziyaadiyo muslimiintan ilaahay ha xoojiyo ha ciseeyo ha qawyeeyo jazaakum allahu khayran jihaadka aan isu kaashano camalkan aan garab istaagno muslimiintan aan u ducayno wabaarak allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa sheekh xamsa abu jacfar waaliga wilaayadii islaamiga ah ee ba'i oo kelimad ka jeedinayay munaasabad ay diyo ku kala wareegeen laba jufo oo ka tirsan beesha garre
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو الشامي لدين عظيم هو الشامي فخور فخور بإسلامي الإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي